wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska koonfur galbeed marwan nasra aweys sheekh xuseen ayaa baydhabo ka daafurtay shirka haweenweynaha koonfur galbeed ee dib u heshiisiinta iyo xasilinta dowladda koonfur galbeed furitaanka shirka ayaa waxaa kasoo qeyb galay la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed dhinaca warbaahinta brofesor maxamed xaayow iyo mas-uuliyiin kale rofesor maxamed xaayow la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ka waramaya ahmiyadda shirka dambe waa hab balaan imigil ilaahay hana uum balaanta doorka dowladnimada aan horta may faday marka koobad in aan adaayo dowladnimada iyo qiyamka adduunka lika noolii migilka i balaanta ay awnan ay lafdhabaran eh xaqiiqatan wali lafdhabaran eh hooyooyinka tusaale ma diwan hawgaadano qoyska leh kugaad soomaali wali artay mag maagati nimaynaagi wado iyo awr awr wado midna kaama leexdaan soomaali may artay lankoo habar fayla umrigaa madeeraso weligaaba madeeraso lankuwaaba koo habar habar fayla lama lang isla dhalatiya koona habar fayla hagaadade koona habartoo caadi isku eh hagaadade lanka habarta fayla madiiba hor deereba hore deere maxaa yeelay derbega backgroundka qofka hoba balaanata may la raayuso ka caraabiyaasa ka kiyaasa khaladkaa qoobadaasa ilaa megilna ogdiina balangan ku obsade wal ilaahay ku saka oo megil ku obsada balangan la arag wal kasta madii gabu sakasta geesin ee geesi kasta madii isu ee megil habartiis ku adag dilay naagi ninkeena waxa leeyahay naagu ninkeedi ka adag nacasna way ishayaan waysan lana dawlad sinjeel oo wal alla wali isin ku baahtan dowladdan koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis wal alla wali madaxtooyahan ku baahtan oo hooyooyin eh wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska koonfur galbeed marwan nasro aweys sheekh xuseen oo furtay shirka ayaa u mahad celisay cid kasta oo door ku leh inuu qabsoomo shirkan runtii waa idin mahad celinaya waxaan idinku mahad celinaya waxay tahay soo ajiibitaankiina meelaha fogfog aa ka imaadeen wakhtigiina qaaliga aa soo hurteen runtii taasna waxaa idin leeyahay waa ku mahadsantihiin jazaaka allaahu khayr waxaan kaloo mahadin dhammaan gabdhaha kale ee runtii ayagana soo ajiibay imaashahan imaashahan runtii oo ah in aan maanta aan aan meesha isu aragno kulankan weyn aan isugu imaanin dhammaan gabdhaha oo aan midna ka maqnayn gobolada baay iyo bakool shabeellada hoose waa loo wada dhan yahay maanta ayagoo dhan ma wada imaan karaan laakiis cid kasta waxaa matalaysa dadaa u joogo oo runtii shabeellada hoose hadday noqon lahayd baay iyo bakool hadday noqon lahayd intaba matalaadaa u wada joogaan waxaan idin leeyahay soo dhowaada waxaan kaloo runtii aan u mahad celinayaa oo maanta arrintan meeshaan ka dhacda noo suurageliya waxay tahay madaxweynaheena cabdicasiis xasan laftagareen la-aantiisa maanta meeshaan iskuma arkeen
shirka haweenweynaha koonfur galbeed ee dib u heshiisiinta iyo xasilinta koonfur galbeed oo socon doono laba maalmood ayaa lagu wadaa in ay kasoo baxaan qodobo wax ku ool ah